إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka oo darsigeennii boqol lixdan iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda koobaada min suurati alxaj qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu dadow itaquu ka baqa rabbakum rabbigiin inna salsalata saacati saacadda gilgilashadeedu shay-un waa shay shaygaasoo cadiimun weyn yowma maalin tarawna aada arkaydaan haa gilgilashadaas tadhalu way halmaami doontaa kullu murdicatin mid wax nuujinaysa dhammaanteed camaa shaygii ardacad ay nuujiday wa tadacu way deji doontaa kullu daati xamlin mid uur u saaxiiba dhammaanteed xamlahaa uurkeeda wa tara naasa dadkiiaad arkaysaa sukaaraa xaale ay yihiin kuwii marqaansan wamaahum walxaal maahum dadku aysan ahayn bisukaaraa kuwo wax lagu marqaamo caday walaakina cadaaballaah hase yeeshee cadaabka alleh ayaa shadiidun mid adag ah allah subxaana wa tacaalaa addoommadiisu wuxuu amraa inay asaga ka baqaan wuxuuna noo sheegayaa waxa naga horeeya oo na sugaya taas oo ku habboon inaan dareenno u diyaargarowno inaan dareenno oo aan u diyaargarowno allah wuxuu yidhi subxaana yaa ayuhannaas dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa taqwada waxa weeyaan imtihaalu awaamirihi wa ijtinaabu nawaahi wax alla wixii alla inin amro sameeya waxa uu alla idinka reebana ka hara ittaquu rabbakum inna salsalata saacati saacadda qiyaamaha gilgilashadeedu shay-un weeye shaygaasoo cadiimun weyn marka maxaa loola jeedaa salsaladan waa se goorma mufasiriintu laba qowlay iskugu khilaafeen salsalada marka ay tahay qowl wuxuu leeyahay salsaladu waa aakhiru cumri dunya adduunyada cumrigeeda marka ugu dambayda oo adduunyadu ay dhammaanaydo waa gilgilashada dhacayda oo waxa weeyaan dhulka la gilgilayo intaan waxa weeyaan marka la rabo in adduunyadu dhammaato taas weeyaan taas waa qowl oo ka mid ah waxa weeyaan mufasiriinta aqwaashooda aqwaashooda waxa weeyaan waa marka adduunyadu dhammaan rabto adduunyadu markay dhammaan rabto culamada gaar waxay dhahdaan waa markii qiyaamuhu dhaco oo dadku dhintaan intaysan qabuuraha ka soo bixin oo gilgilashadan waaba midda qabuuraha looga soo bixi doonaba idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maalaha oo waaba taasna culummada gabalaa yidhi laakiin qowlka saxiixa wuxuu yahay intaasoo dhan maahane gilgilashada suuraddaanu sheegaydaa waa carasaatlqiyaama bannaanka qiyaamaha marka la taagan yahay cabsida dhacayda weeye zalzalada la sheegayaana waa fazaca iyo argagaxa oo qiyaamaha ka dhacay zalzalada maba ahanba dhul gilgilanaya aayaddan midkay ka hadlayda waxa weyn idaa zulzilat ilardu zilzaalaha dhulkay ka hadlayda dhulka marka la gilgilo buuraha la baabi'iyo waxa weeyaan dadka ay ka soo baxaan aayaadkaasu saasay ka hadlayaan laakiin aayaddan zalzalada ay sheegaysaa maba ahan dhulka waa dadka gilgilanaya waana marka ay arkaan xaaladda adaygeeda cabsida iyo walbahaarka ku dhacaya weeye aayaddan kaley ka hadlayda taasay ka hadlayda qowlkaasaa sabaabsan sababtoo qowlkaas daliilu leey aqwaasha kale daliili saxiixa male laakiin qowlkaasu daliil saxiixa ayuu leeyahay oo axaadiis saxiixa ku soo aroortay imaamu tirmidi xadiis uu wariyey ee saxiix ah oo uu saxiix yeelay iyo xataa riwaayadihiisa gabalo imaamu bukhaari saxiixiisaba uu ku wariyey xadiidkaasaa caddaynaya oo imaamu tirmidi iyo axmed bin xambali way wariyeen isagoo dheer isagoo xoogaa gaabana imaamulbukhaari saxiixiisa ku wariyey marka cimraan ibnu xuseyn ayaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo safaradiisa gobolka mida ku jira ayaa xoogaa ay saxaabadii socodkii ayay kala dheereeyeen qaaraa gaabiyey gabalna waa dheereeyeen markaasaa nabigu kor uu akhriyey labadan aayadood yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid markay labadaas aayadood maqleen saxaabadu ayay kuwii dambe daabadihii soo dhaqaajiyeen waana ay garteen nabigu inuu hadal weyn sheegi rabo marka ay isku yimaadeen marka falamaa tashabbu falamaa ta'ashabuu nusqada oo ibnuljawsiga lafdigaasaa ku qoran taashabuu marka ta'ashabuuna macnaheeda waxa weyan tadaanuu wa tadaamuu markay isku dhowaadeen isku soo dulmeen wey taashabuu saasaa ku qoran nusqada waxa weyan ibnujawsiga markay saxaabadii isku soo dhowaadeen ayuu nabigu ku yidhi atadruuna ayu yowmin ayu yowmin daaka maalinka arrinkaasu yahay maalinkan ilaahay sheegayo oo uu leeyahay ina zalzalata saacati shayun cadiim ma garanaysaan maalinkaas sidaasuu nabigu weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maalinkaas ma garanaydaan markaasuu nabigu sheegu wuxuu yidhi maalinkaas waa maalinka aadam loo dhawaaqaa rabbigiisaa u dhawaaqaa wuxuu leeyahay yaa aadam ibcad bacaka ila annaar dadka adiga kaa farcamay oo ilaahay kaa abuuray oo farcaagii ah nasiibka naartu leedahay soo sac saasaa ilaahay leeyahy qaybta naartu leedahay banu aadanka soo bixi fa yaquulu wuxuu leeyahay marka nabiyullaahi aadam marka laydhaha soo bixi uu leeyahay yaa rabbii wamaa bachu naar rabbiyow naarta qaybteeda loo diraya waa imisa markaasaa rabbulcaalamiin leeyahay min kulli alfin tiscu miatin wa tiscatun wa tiscuun kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naartaa iskaleh soo bixi waaxidna jannadaa leh saas ayuu rabbulcaalamiin leeyahay markaas ayuu wuxuu yidhi saxaabiga xadiidka warinaayey cimraan ibnu xuseyn fa ablasa asxaabuhu markaasay quusteen saxaabadiisa waa quusteen ilaa xataa qof qoslaaya aan la arag markuu arrintaas nabigu ku arkay uu yidhi abshiruu wacmaluu bishaaraysta shaqeeyan bishaaraysta qayraa jira waxa weeyaan camal falana oo dadaala ilaa haddaad meel cilaadoon dadaalayn iska qayr iska bishaaraysato taasoo kaleeto waxa weeyaan ma ahan bishaaro saxa marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fawladii nafsu muxamadin biyadihi inakum la maca khaliiqatayni maa kaanataa maca shayin qadu ilaa kaharata idinka laba qolaa idinla jirtaa oo ciday ku darmaan ay badato ciday ku darmaan waa badataa yajuuj wa majuuj yajuuj iyo wamajuuj labadaas qabiila idinka mid a marka labadaas qabiilna aaday u badan yihiin ciddii lagu daro waa badiyaan dhammaanna waa gaal oo naaray leeyihi marka meesha tirada badanu ka imaanaydo halkaas ayaa ka mid ah halkaas ayaa ka mid ah iyo waman halaka min bani aadam wa bani ibliis waxaa kaloo idinku jira wax allah wixii halaagsamay ee baadiyoobay ee ilmo nabi aadana iyo wax allah wixii baadiyoobay waxa weeyaan oo ibliis waxa weeyaan duriyadiisii ah markaasaa xoogaa murugadii saxaabada ka yaraatay markaasaa nabigu yidhi camal fala bishaaraysta waxaad ka dhigantihiin ummadda waxa weeyaan bar oo neef geela dhinaciisa ku taalla inta macnaha ahlu dalaalkaa idinka badan ama baryar oo ku dhex taalla waxa weeyaan daabadda dhudhunkeeda inta kale waa madow baryaroo cad intaas ayaad kala egtihiin macnaha ummadaha ahlu dalaalka marka yahuudi iyo nasaaradii iyo majuusadii iyo wixii laysku daro muslimiintu wax yaray noqonayaan wax yaray noqonayaan iyadoo xaqiiqa ay tao axaadiista mutawaatirka ay sugaydo dad hadde muslimiinta ka mida oo weliba muslimnimadooduna sugantoo iimaan leh inay jahanamo gelayaan oo dhuxulo ku noqonayaan kadibna laga soo saaraya nacuudu billaahi minha oo qaar looga soo saarayo shafaacada nabiga sala allahu calay wasalam qaar looga soo saarayo shafaacada shuhadada qaar looga soo saarayo dad kaloo saalixiina qaar looga soo saarayo naarta waxa weeyaan bifadli illaahi oo aan cidna u shafeecin ilaahi weynaa subxaana wa tacala arxamuraaaximiin ah uu asagu ka soo saarayo taasuna xaqiiqo weeye oo xadiisa mutawaatirka ayaa sugaysa marka xadiidkaas saxiixa imaamu tirmidi iyo axmed bin xambal iyo qayrkoodba ay wariyeen wuxuu sariix ku yaho caddaynayaa waxa weeyaan zalzalada maalinka ay tahay inay tahay marka qiyaamaha la taagan yahay ma ahan intaan laysu soo bixin ma ahan marka adduunku kharaabayo la baabi'inayo marka nabigaa caddeeyey mar haddii nabigu caddeeyey qowl kaleeta ma yaal aqwaasha kalena xadiid male idan waa cadda marka waqtiga zalzaladanu waa waqtiga la taagan yahay bannaanka xisaabta ina zalzalata saacati saacadda qiyaamaha gilgilashadeeda oo dadku gilgilanayaan dadka wey waxaa gilgilana cabsi daraaddeed ay la gariirayaan cabsiyay la gariirayaan dadku shay-un waa shay cadiimun weyn yowmadan laba meeloodaa lagu tacalluji karaa ficilin loo soo qadaro lahaa wadkur xasuuso oo dadka u sheeg nabiga subanow wadkur sheeg yowma maalin tarawnahaa aad arkaydaan tarawnahaa damiir kale waxaa loo celinaa saacadda ama zalzalada midaan zalzalata saacati mudaafka iyo mudaaf ilayga kaad horta u celi ina yowma maalin tarawnahaa aad gariirkaas arkaydaan dadku gariirayo ama saacadda aad arkaysaan marka wadkur ku tacaluji waxaad kaloo yowma ku tacaluji kartaa tadhaluda soo socota yowma maalin tarawna aad arkaydaan haa gilgilashadaas tadhalu way halmaami doontaa kullu murdicatin mid kastoo wax nuujidaa camaa shaygii ardacad ay nuujiday wa tadacu way dhigi doontaa waa deji doontaa kullu daati xamlin mid kastoo uuru saaxiib ah xamlaha uurkeedii way dhigaysaa waa dejinaydaa marka waxaa ilaahay noo suuraynaya subxaana wa tacaala argagaxa iyo fasaca dhibaatadu meesha ay gaarayso maalinkaas waxa weeyaan hooyadu inay halmaamayso ciday dadka ugu jecleed oo caruurkii waxa weyan ay nuujinaysay ayay iska tuuraysaa oo aysan u aaban yeelanayso saas u fiirinayn markaasay ka soconaydaa hooyadii caloosha ku sidayna inta soo tuurtaysan dib u fiirinay ka soconaydaa taasuna waxay kutusaydaa shiddada iyo dhibaatadu meesha ay gaarayso laakiin maxamed ulamiinu shanqiidi adwaaulbayaan fii idaaxi alqur'aani bilqur'aan meeshaas xoogaa macno qarsoona ku jiruu yidhi oo waxa ay tahay qiyaamaha la joogaa waa maxay qiyaamaha islaanta uur kaleo la sheegayaa ama neefka uur kale ama bahalka uur kale hooyada uur kalu qiyaamo maxay tahay ama hooyada cunuga nuujinaysa waa la kala dhintay qofba meelu ka soo baxay laba qowl ayay uga jawaabeen yidhi ahlucilmiga qowl wuxuu leeyahay kullu yubcatu calaa ma maata calayh horta cid kastoo dhimatay siduu ku dhintaa lagu soo bixina hooyadii uur lahaadee dhimatay ama bahal ahaato ama banu aadan ha ahaate ama xayawaan ha ahaatee ayadoo uur laha la soo bixina markaasay qiyaamaha iyadoo taagan murugadaas iyo walbahaarkaas markay socoto ilmo waa soo tuuray xataa gadaal u eegima way ka soconeen murugada haysata hooyadii ayadoo wax nuujayda dhimatana ayadoo nuujayday soo baxeen markaasay cunugay nuujayday tuuray ka soconeen qowl waa qowlkaas laakiin qowlkaas daliil u baahan yahay qowlka labaad waxa uu yahay arrintaanu waa kinaayatun can shiddati alhowl waxaa laga hadlayaa in naloo cabiro oo nala tusaaleeyo shiddada iyo dhibaatadu meeshay gaartay waa cibaara oo kinaaya can shiddati alhowl waalfasac meesha ay gaartay shiddada iyo dhibaatada ayaa naloo suuraynayaa waa usluub min asaaliibi luqa alcarabiya usluub oo asaaliibta luqada carabiga ay leedahay oo ka mida weeye markaa shayga shiddadiisa marka la cabiraya saas loo cabira oo la yidhahdaa hooyadii ilmaha siday way tuuraydaa hooyadii waxa weeye nuujaydana waa tuuraydaa macnaheedana markaas waxay noqoydaa hadday dhici laheyd hooyo wax nuuje waa tuuri laheyd hooyada aad aragteen naxariisteeda siday carruurka ugu naxariisato way tuuri laheed hooyada caloosha ku sidaana waa tuuri laheed hadday jiri laheed marka shiddada ayaana la tusaya ee ma jirto wax uqlay wax wax nuujina qowlkaas ayuu rajaxay marka wa taraa waad arkaysaa u ilaah yidhi annaasa dadkii sukaara xalayin kuwa marqaansan dadka waa wareersan yihiin sidii wax geed marqaana cunay oo wax wax lagu marqaamo cunay oo lagu daroogobo ayaa dadkoo dhan miir male markaasuu ilaah yidhi subxaana walxaal ayaad arkaydaa maahum aysan ahayn bisukaara kuwa marqaansan markaas aad arkaydood isleedaha dadku waa marqaansan yihiin oo kulligood waa daroogaysan yihiin dadkaas wax lagu marqaamo ma cunin hal qof cunay ma jiro wax lagu marqaamana meeshaas kama jiraan laakiin maxay la wareersan yihiin walaakina cadaab allaahi shadiid hase yeeshee cadaabka allah daran cadaabka allay la miir beeleen cadaabka allah miirkoodii iyo caqligoodii la tegey laakiin geed marqaan inta cuneen iyo wax lagu daroobo caqligoodu lama tegey laakiin cabsida iyo walba- walbahaarka taagan ayaa miirkii la tegey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa min annaasi dadkii uu ka mid ahaaday man qof yujaadilu doodaya fillaah fii qudrati illaah ilaahay awooddiisa ka doodaya bikayri cilmin oqon la'aan xaala uu ku sugan yahay wayatabicu raacaya kulla shaydaanin shaydaan dhammaantiis shaydaankaasoo mariidin murxay oo qayrkoo dhan ka murxay shaydaankaasoo kutiba lagu qadaray calayhi korkiisa annahu sha'niye man tawallaahu qofkii ka weli yeesha fa annahu shaydaanku yudiluhu inuu baadiyaynaa oo wayahdiihi ku toosinaa ilaa cadaabi saciiri naarta saciira cadaabkeeda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadan iyo aayadda ka dambayda labadaas aayadood uga hadlayaa dadka bacfiga inkiray oo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala inuu awoodo qof dhintay inuu nafta soo geliyo dadka inkiray kuwaasaa rabbulcaalamiin nooga warramaya xumaantooda ilaah wuxuu idhi subxaana wa min annaasi dadka ayuu ka mid ahaaday man qof yujaadilu doodaya fillaah fii qudrati illaah ilaahay awooddiisuu ka dooda oo wuxuu leeyahay wax dhintay alla soo u soo bixina aidaa mitna wa kunaa turaaban wacidaam ayna lamabcuuuun ma markaan dhimanno oon lafan noqonnoon bololno aana la soo bixina uu leey yaa adiga ku abuuray allah toddobada sama yaa abuuray allah uu leey haye qof naftu ka dhacday miyuusan soo geli karin bal fiiri caqli maahan cilmina maaha waa cinaad iyo shaydaan raacid kaliya wa min annaasi dadkiiuu ka mid ahaaday man yujaadilu qof doodaya fillaahi fii qudrati illaah ilaahay awooddiisuu ka doodaa bikayri cilmin oqonlaan xaalu ku sugan yahay markuu doodayo cilmi kuma sugna cilmi ku hadli ma taasuna waxay tusaydaa qof kastoo ilaahay ka hadlaa ama ha laga hadlo rububiyadiisa mulkigiisa khaaliqnimadiisa raasiqnimadiisa asmaadiisa sifaaddiisa ama ha laga hadlo uluuhiyada iyo cibaadada mudnaanteeda ilaah marka laga hadlayo qofku waa inuu cilmi ku hadlaa haddii kale iska aamusaa ilaahay caqli loogama hadlo caqli loogama hadlo marka ilaahay wuu ceebeeyey dadka allah ka hadla cilmi la'aan ilaahay wuu ceebeeyey marka allah mar haddii laga hadlayo daliil cad ood ogtoo ilaahay ka hadlaya oo sifadan ilaahay ku sheegaya ama sifadan ilaahay ka anfinaya waa inaad ku hadashaa haddaadan daliil haynna waa inaad ka aamustaa sidaas way ilaahay wuu ceebeeyey dadka cilmi la'aan ilaahay ka hadlaya subxaanahu wa tacaala ilaah wuxuu yidhi wayatabicu wuxuu raacaa kulla shaydaanin shaydaan dhammaantiis shaydaankaasoo mariidin murxay oo qayr oo dhan ka murxay shaydaan qayr oo dhan ka murxay ayuu raacaa wuxuu yidhi xaafidku xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi wa haadaa xaalu ahli dalaali waalbidac sidaan tilmaanta ahlu dalaalka iyo ahlubidaca weeye almucridiina can ilxaq almutabiciina lilbaatil waxaa lagu yaqaanaa ahlulbidac inay xaqa ka leexdaan alkitaab wasunna kitaabka alle iyo axaadiisa saxiixa inay ka leexdaan oo markaas ay baatilka raacaan waxaa lagu yaqaanaa uu yidhi wayatrukuuna maa anzalahu allah inay ka tagaan ilaahay kitaabkuu soo dejiyey waxyigii iyo sunnadii ilaa ilaahay labadaasuu soo dejiyey waxyeyn labadaasaa la soo dejiyey wixii alla soo dejiyey inay ka tagaan oo rasuulka ku soo dejiyo xaq cad ah oo maxay raacayaan wayatabicuuna aqwaala ru'asaa'i dalaala dadka madaxda u ah waxa weyan dalaalka dadkaasay raacayaan oo waxaa la ogsoonyaha firqa firqo kasta oo min firaqi ahlilbidac ka mid ah ra'iisay leeyihiin imaamay leeyihiin ay dalaalka ku raacaan marka markii la yidhaahdo qaala allahu tacaala kada wa kada wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kada wa kada waxay leeyihin maya qaala shaykhunaa fulaan wa bnu fulaan kada wa kada isagaana nooga aqoon badanay leeyihin waxa kale aayaddan ka warmay aayaddan adiga yaqaay aayaddan shiikh ayaga ka aqoon ogaay leeyihin wuxuu ka yidhina isagay u taalla nagu qowlkiisaanaan haynaa marka waa dalaal waana arrin khatar ah marka waa arrin khatar ah qofku inuu ka jeesto diinka alla soo dejiyey oo u raaco ra'iis oo dalaalka ra'iis ku ahaa amase wuxuu yidhi adducaad ila albidaci bilahwaa waalaraa waxa weeyaan kuwa ugu yeera dadka bidcooyinka iyo hawada waxa weeyaan waa dariiqada lagu yaqaan maxaa yeelay ahlulbidac un laba unbay maraan agarka waxaa lagu yiqiin inay waxa weeyaan aqwaal ay ka soo naqliyeen a'immadooda oo khilaafsan kitaabka alle iyo sunnada nabiga inay raacaan dadkana ugu yeedhaan oo ay caqiide ka dhigtaan welidaas sidaas daraaddeed ay la jahraan oo ay yidhahdaan caqiide marka laga hadlaa wa khaasatan allaah laga hadlaa waa in caqli looga hadlaa ee caqiide qofka yidhi kitaab iyo sunna laga qaadanaa waa dalaalu dadka ugu yeedha ashaaciradu saasay nasgareeye kutubooday saas ku nasgareeye oy leeyihiin qofka yidhaahda caqiidaa laga qaadanaa alkitaab wasunna qofkaasu dalaal iyo caqlidaru ku hadla yidhahda ee caqiido waxaa laga qaadanayaa caqliga waxay yidhahdeen qur-aankii sunnadu inay xaq yihiin caqligan ku garanay caqliga iyo marka kitaabka waxaa asala yidhahdeen caqliga sababto waxay yidhahdeen kitaabkan inay xaq yihiin maxaan ku garanay caqliga idan caqliga asala yidhahda soo ma jeedin halkaasay ka bixiyeen ashaacirada iyo mutakalimiinta o dhanna waa saas marka waana dalaal wa ayu dalaal wey xaqiiq ahaan waa dalaal warkaas waana masle caqada kutubahooda caqiidada ku qoran maan maslo afka ay ka sheegaan sowma jeedin welidaas saas daraaddeeda maxay ka bilowdaan ayu kitaab badanaaba oo caqiida ashaacira ka hadla kuwa khaasatan dalka lagu aqriyo sida waxa weeyaan sunuusiyada oo kaleeto maxay ka bilowdaan falxukmu lcaqliyu ay ka bilowdaan xukunka caqliga ah xukunkaas saddex loo qaybiyaa ma ogtahay xugun sharciya oo xukunkaas kitaabkii sunnada iyo xugun curfiyo caadiya caadada xukunkeeda iyo xugun caqli ah xukunka caqliga bis wey caqiidadu waa saasay leeyihi markuu sharxayo ima ibraahim bayjuuri hoosuu ka qabtay wuxuu yidhi xukunka caqligaa uu yiriyoy mana sheeginu labadii kale oo xukunkii sharciga ahaa iyo kii caadiga ahaa sababtaa wuxuu yidhi fannigan haddii la joogo caqiida ah looma bahno yhi labadaas oo xukun sharciya iyo xukunkan oo caadiga ah ka war labadaas looma bahno kuleey masaxa marka la joogo caqiida inaan loo bahnayn kitaab iyo sunno subxaana allah goormaa loo baahanya marka acuudu bikalimaat illah waa arrin khatara runtii oo la yaab leh banu aadamku hadday baadiyoobaan waad la yaabe ninkaasu ashar oo dhan uu shik ka ah ashar oo dhan waa shaykhulashar waktigiisii saasuu ahaa waa nin waxa kitaaba uu leeyahay ama fiqi ama caqiida waad la yaabe markaasu wuxuu taqriinaha u leeyahay mar haddii halkan la joogo looma bahno kitaab iyo sunna bilaahi calayk xugun caqliya bisa loo baahayuu leey caqiida marka la joogo waana yaalla kitaabkaas waan haya alxamdulilah ka warrama marka waa masale khatar ah wey waa arrin khatar ah waana dalaal wa ayu dalaal weeye marka qofka muuminka waa inuu waaqicga iyuu ku nool yahay iyo waxa ka jira waa inuu wax ka og yahay weye sababtaa dalaalka haddaadan ogeyn kama digi kartid ilaa wuxuu ihi subxaana wayatabicu wuxuu raaca kulla shaydaanin mariid marka cid kasta oo dadka dadka ugu yeerta dalaal waa shaydaan ama insi haado ama jinni haado qofka dadka bidcada ugu yeeraya ee dalaalka ugu yeeraya shirkiga ugu yeeraya kufriga ugu yeeraya waa shaydaan maarid shaydaan maalid ah oo daaciga ku ah sharta kutiba waxaa lagu qoray macnaha qudiya waxaa lagu xukmiyey wey siduu yidhi ibnu jariir dabar ilaahay agtiisaa laga qadarayba arrintaas kutiba waxaa lagu xukmiyoo lagu qadaray calayhi shaydaanka korkiisa annahu sha'niye man tawallaahu qofkii ka weli dhigta fa annahu shaydaanku yudilhu inuu baadiyeyna haddaad markaa qof asagiiba aan dariiqii xaqaa ku sugnayn ama waa shaydaan jinni ah ama waa shaydaan insi ah haddaad imaam ka dhigatood ka weli dhigato waa ku baadiyayna ma dhici karto inuu ku hanuuniyo isagiyaabaa lumay see ku hanuunina say ku dhici karta inuu ku hanuuniyo illa isagiyaabaa lumay ma dhici karto marka fa annahu shaydaanku yudilhu inuu baadiyaynaa oo wayahdiihi uu ku toosinaa ilaa cadaabi saciiri saciiri cadaabkeeda halkaasu adduunkana waa baadiyaynaa aakhirana naarta saciiru ku toosinaya nacuudu billahi minha qaala allahu tacaala yaa ayuhannaas dadow in kuntum haddaad ku sugantihiin fii raybin shaki dhexdiis min albacfi isu soo bixintana aad shaki uga sugan tihiin fa innaa annaga khalaqnaakum waa inin abuurnuu ilaahay yidhi min turaabin carro ayaan idinka abuurnay humma carradii ka gadaal min nudfatin dhibic meniyaan idinka abuurnay humma menidii ka gadaal min calaqatin dhiig xinjir ah ayaan idinka abuurnay uma dhiiggii xinjirtaa ka gadaal min mudqatin cad hilib ahaan idinka abuurnay cadkaasoo mukhallaqatin la abuuro la suureeyey iyo wakayri mukhallaqatin mid aan la suurayn maxaan idinkaga abuurnay linubayina inaan caddayno darteedaan idiin abuurnay khalaqna haddii ku tacalluji lakum idinka aan idiin caddayno mafcuulkiiya maxduufa qudratanaa calaa maa nashaa siduu ibnu jariir soo qadaray waxaan doonno inaan awoodno oo wax alla waxaan doonno aan awoodno inaan iniin caddayno ayaan iniin marsino ilaah leeyahy abuurista intaas oo marxaladahaas ee markii koobaadba alla waa awooday qof caadi oo kaamil adoo inuu ka abuuro laakiin marxaladahaas waxaan iniin marsiinay inaan waxaan doonno awoodno inaan idin tusno wa nuqiru waa sugaynaa huu ilaahay yidhi fil arxaami riximyaalka dhexdoodaan ku sugaynaa maa nashaa'u waxaan doonno ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay uma nukhrijukum kadibna waa idin soo bixinaynaa oo calooshii hooyadaan idinka soo bixinaynaa diflan ey atfaalan carruur xaale aad tihiin uma litabluquu litabluquudan waxay lagu tacallujinaan ficil maxduufa uma nucammirukum cimriyaan idin siinaynaa litabluquu si aad u gaartaan ashuddakum adaygiinna wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man qof yutawafaa la oobsanayo fii shabaabihi wa quwaa intuu dhallinyaro yahay ama xoog leeyahay wa minkum idinkuu idinka mid ahaaday man qof yuraddu loo celinayo ilaa ardali lcumuri cumriga midka ugu liita loo celinaa maxaa loogu celinaa likay laa yaclama si uusan u ogaanin min bacdi cilmin ogaal ka gadaal shay-an waxba si uusan u ogaanin wa taraa qof yahu waad arkaysaa alarda dhulka haamidatan xaalo ay tahay mid qallalan fa idaa anzalnaa markaan soo dejinno uu ilaah yidhi calayhaa arlada korkeeda almaa-a biyo markaan ku soo dejinno ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa wa rabad kor ayay u kacaysaa wa ambatad way soo dhalinaysaa min kulli zawjin kulla zawjin nuuc dhammaantiis nuucaasoo bahiijin qurux badan daalika arrinka la soo sheegay xaasilun wuxuu ku dhacay bianna allaaha alle huwa alxaqu ilaaha xaqa inuu yahay iyo waannahu alle yuxyii midka nooleeya inuu yahay almowtaa kuwa dhintay iyo waannahu alle qadiirun inuu awoodo calaa kulli shayin wax walbaba iyo waanna saacata saacadda qiyaamuhu aatiyatun inay imaanayso laa rayba wax shaki ah fiiha dhexdeeda xaalo uusan ahaanin iyo waanna allaaha alle yabcahu inuu soo saari doono man qof filqubuuri quburaha ku sugan aayaadkan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku isbaatinayaa baciga qof kasta waxa weeye waxaa la rabaa in la tuso baraahiin iyo xujooyin cadcad alle inuu awoodo qof naftu ka dhacday nafta soo geliyo laba shaya marka tusaalihii ilaahay ka dhiga mid annagana ka dhigay qaabka naloo abuuray nebi aadan cara laga abuuray bal caro qof ma noqon kartaa fiiri qofku markuu dhinto oo dhacaan noqdo lafa noqdo ma wuxuu ka fogaya fiiri laf baaba'day iyo caro u fiirsada caro caadi ah iyo laf baaba'day banu aadan yaa u dhow laftaa u dhow soo maaha laftaa u dhow carada caadiga ah ilahay nebi aadan ka abuuray allihii caro caadiga nebi aadan ka abuuro qof banu aadana ka dhigay laftii baaba'day miyuu qof ka dhigi weyna waa may subxaan allah waxaa tusaale loo kaga dhigay haddana waxa weeyaan banu aadanka intiisii kale oo nebi aadan durriyadii ka farcantay oo ka dambayday badankooda marka laga reebo hawaa oo feertiisa laga abuuray iyo nabiyullah ciise marka laga reebo intii kaleoo ka farcantay waxa weeye dhibic maniyaha laga abuuray dhibic maniyahoo jiricsan waa biyahaas wasaqda ah layska mayro qofka ilaahi weynaa subxaana wa tacala qofku ka dhigay fiir dhibicdaas manida ah allihii bedelaya qof ka dhigay ma wuxuu awoodi waaye qof naftu ka dhacday nafta soo geliyo wax dhici kara maa marka taas aayad weeye tan kale aayad kalea dhinac kalena alka tusalayno qur-aankuna labadaasa ugu badan oo uu dadka bacfiga ku baraa tan kale waxay tahay dhulka marka uu abaaru ka dhacdee qallalo dhulkii wax geedu kama muuqdaan abuurna annagu kuma aanaan ridin rooba alla keenaa markaasaa geeduhu soo baxayaan dhulkii bannaanaa geedo yaryaroo dhalata ah ayaa ka soo baxaya iyo caws soo ma jeedid hal maada cajaa'ib leh geedka markuu soo baxayo xataa raashinkii la abuurayoo kale markuu soo dhalanayo isago aad uma jilicsaan dhulka ma lagu mudi kara ma dalooli kara dhulka lagu mudo iska daa midkii soo dhalaayay qori qalalana dhulkama mudi karin soo maadan arag laakiin geedkaasu carradii waa soo dhex mara geedkaas yarkaa jilicsan oo haddii xataa adoon iska jirin aad ku istaagto waa baabaca carrada aad aragto saas iskugu dheganoo adag waa soo dhex jiira see usoo jiira ma jiiri karo ilaaha ka kala durjina waxa geed soo dhalana oon rabbi maahan cid kale u tirsanayn geed walbaa meeshuu ka soo baxa alla kala riixa ee wax yar oo ciila iskama celi karo alla inta ka kala riixu fa ka soo leey markaasaa dhulkii dhammaa ee xaalufka ahaa ee bannaanaa ayaa kulli isqabsanaa dhalato iyo geedya allaha sidaas dhulka dhintay u nooleeya lafihii dhintays allahaasaa soo noolaynaya aayadda labadana waa ku tusaaleen waa tabaas marka labadaas qur-aanku waa ku celceliya qur-aanku saddex shay aad ugu celceliya si dadku u gartaan qof dhinta ila noolayna war alla wuxuu idinka abuuray caro alla wuxuu idinka abuuray meni war alladaas allahaas idin noolaynaya allihii carro caadiya qof ka dhigay markaan dhinto aydaa midna waa kunaa turaan fiiri kuigaal markaan carro noqdo iyo lafo yaa isoo noolayna war allihii marka hore adoon lafba ahayn ku nooleeyaa ku noolayna tan kalena qur-aanku wuxuu wax badan daliil uga dhigaa dhulka dhintay oo roobka lagu di'iyey tan saddexaadna cirkiga dhulka abuuritiisu la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas walaakina aktar naasi laa yaclamuun saddexdaas ayaa marka ilaahay aayaad nooga dhiga aan wax ku garano qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow in kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki kuwa ku sugan min albacfi soo saaridana aad shaki uga sugantihiin tacalluji haddii shaki idinkaga jiro fa innaa annaga khalaqnaakum idinkaan baa idin abuurnay min turaabi carra idinka abuurnay qof dhintay naf in la soo geliyo haddii shaki idinkaga jiro war idinkaan baa carra idinka abuur ilahy subxaana sow daliil cad maa oo wax lagu fahmi karo uma intaas ka gadaal oo carrayaa laga abuuray nebi aadan uma intaas ka gadaal min nudfatin dhibic maniyahan idinka abuurnay waa intii ka farcantay marka laga reebo xawaa iyo ciise uma dhibicdii manidaheed ka gadaal min calaqatin dhiig xinjiraan idinka abuurnay qofka waxa weeyaan marka riximka hooyada ay ku dhacdo manidii aabbaha iyo midda hooyada isku darsan markay riximka gasho waxa weeyaan afartan casho markay ku jirto ama afartan maalmood kadib ayaa rabulcaalamiin u bedelaya dhiig xinjir oo adag afartankaas riximkay ku jirte ilaahi weynaa wuxuu ku siyaadinaa wax kale ugu talagalay meesha waa lagu nafaqayna waa lagu korina ilaahay baa yaqaan wuxuu ku darayo markaasu afartan markuu dhammaaday kadiba xinjir dhiig xinjirahoo gaduudan ayaa ilaahay u bedelaya ilaha ka dhigaya uma dhiiggii xinjirtaa ka gadaal min mudqatin waxaan idinka abuurnay cad hilib ah oo intii mar la calaliya la eg oo afka la geliyo cad hilib oo intii mar la calaliya la eg cadkaasoo mukhallaqatin la abuuro suuradaysan mukhallaqa waxaa loola jeedaa musawara waa la suureeyey madaxay leedahay wejiyay leedahay dhegay leedahay gacanay leedahay lugay leedahay caloolay leedahay waa markay dhammaystiranto waa la suureey cadkaa la suureeya soo ma jeeda iyo wakayri mukhallaqatin midaan la suurayn waa cad hiliba wax yar iyo wax weyn midna male saasa u fiirin il male lug male oo cad hiliba labadaasba ilmuhu iyagoo ah waa soo dhacan marka meeshaas xoogaa fiqi ah oo baahi badanna loo qabo ayuu ka bixiyey alcallaama maxamed ulamiinu shinqiidi markaa si looga faa'iidaysto aan meeshan waxa yar uga jeedayn marxaladda ugu horayda oo menida carruurku yahay haddii hooyadu soo tuurto oo riximku soo celiyo afartankaas casho hadday soo laabtaan oo aysan weli xinjir gaarin wax xugunu kama ratibmaa wax xuguna oo sharciyu kama ratibmaa macnaha gabadhaas la dhihi maa waa umulay salaadda hadeeda waa iska tukee afartankii horena haddii lagu jiro haddii maalan qof nabar ku dhifto gabadhaas la dhihi maayo qofkan ilmuhu soo riday shan halaada laga qabo ile qofkii intaa hooyo uurle nabar ku dhifta ilma ay soo rido shan halaadaa lagu leeyay la dhihi maa shan halaada laga qaaday qaadigu wixii uu ku ciqaabo isagaa u yaqaan qofkan daalim waayaho qofku nabar ku dhifta soo maa laakiin shan halaad laguma le wixii tacsiiro iska yidhahdo wey laakiin laguma hadday gabadhu ahayd gabar la furay ama laga dhinto ciddo tirsayda la dhihima waa umusha ciddadii u dhamaata la dhihima calaa kulli xaal wax xugunu ka shar ka ratibmamayaan wax xugun ah afartanka hore hadday ilmuhu soo dhacaan xugun kama ratibmayo gabadhu salaadeeda waa tukee waa soome caadi khalaas marxaladda labaad waxay tahay markay cad hiliban waxay xinjir markay noqoto afartankii labaad wey fiiriya masaladaasaana muhiim weyn ayaduna markay afartanku inta dhammaada afartanka labaad ay gasho gabadhu oo cad hiliba uusan weli gaarin xinjir uu yahay waa xinjir waa laga bilaabo afartanka ilaa laga gaaro siddeetan muddadaas hadday soo dhacaan ilmuhu wax xugunu ka ratibmaya waa sidii gabadhaan haddii maalan qof ku dhiftay la dhihimaa ilmo ur gabar urlo ilma ka soo ridaye shan halaada lagu leeyay la dhihima urro lugma leh qofkii soo riday oo qof daalima wixii kaloo qaadigu ku ciqaabasay u taala la dhihi maayo gabadhaas hadday ciddo jirta waa umusho ciddadii waa u dhammaatay la dhihima cidda ku dhammaamaysaas hadday la dhihi maayo gabadhi waa umushayo salaad tukamaya dhiigoo qubanayo waajibay ku tahay gabar daahiray lamid laakiin keliya salaad walba waa inay u weysaysato salaad walba marka la gaarinto dhiigga iska mayrto oo dhiigga iska marto tabooni xidhato suuf iyo ku xirto waa inay weysaysato tukata gabadhaa hre lamidta maahan umu ilaa sideetan sideetan habeen ilmuhu ay gaarayaan waa saas soo ma jeedi hadday gabadhaas ciddo ku jirto ama waa la furay ama waa laga dhintay ciddadii waa dhammaata gabadhi waa umushay la dhihima cidda kuma dhammaato waxaas wax xugunu ka ratimima waana itifaaq labadaas masale khilaaf male lagu tukanaa la dhihima dhiiggan waa gabadh umushaya lagu tukado hala kalfano la dhihima wax xugunu ka ratimimaaya xaaladaas marka laga gudbo xaaladaas marka laga gudbo haddii xaaladda kaleeta la gaaro oo waa maxay waa marxaladda ah mudqa cad hiliba cad hiliba marka uu gaaro siddeetan ilmuhu dhaafaan siddeetan marka ay dhaafaan marka ay siddeetan dhaafaan haddii ay soo dhacaan laba loo kala qaada waana sida raajixa waa isku wada xugun labadaas midda koobaad waxaan leenahay cadkan hilibka suura banu aadanu leey waa siddeetanka waa dhaaftay ogow suura banu aadanu leey lugaa lagu arkay gacana lagu arkay dadka khubarada marka la fiiriyo biyo yaraa lagu daadina si wax looga arko oo dhiiggu uga wareego biyaa lagu daadina waa la fiirina markaasaa la fiirina biyo yaroo macaan iyo waxbaa lagu daadina aan wax u dhibin bis markaasaa la fiirina war meeshaas gacan waa u egtahay meeshaanuna waa lug cadkii hilibkaha marka waa suuraysan waa kan sanu leeya aa la leey mar hadduu saas u muuqdo oo ilmuhu ayagoo saas ay soo dhacaan gabadhu hadday ciddo tirsayba ciddadeedu waa dhammaatay waa umushalaleey ciddo hadday ku jirtay ciddadeedu waa ku dhammaatay ilaa gabadha la furay ciddadeedu waa maxayn wa ulaayatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna gabadhaas ciddadeedu waa dhammaatay hadday ahayd gabar la furay ciddadii waa dhammaatay hadday ahayd mid laga dhintay ciddadeedu waa dhammaatay xukunkaas waa ku dhammaana qof hadduu nabar ku dhiftoy sidaas ku soo dhaceen quraa laga rabaa shantii halaadaa laga rabaa addoon ama addoon shan halaadaa laga rabaa waa laga qaada markaas waa la gaaray waqtigeeda hadday addoon aheedoo sayidkeed u galmooday umuwelad ay noqo umuwelad hadday noqotona macnaheeda ma gada karo hadhow markuu dhintana iyada iska xoroobe ma lagu tukanaa salaada mase lagu tukamaa afar bilood ma gaartay mase ma gaarin alaley afar bilood ma gaartay mase ma gaarin afar bilood haddaysan gaarin lagu tukanma ma lagu tukanayo ta la mayro oo cala lagu duuduubo aa la aasa waa la mayra waxa weeyaan waana la karfanaa waana la aasa laakiin lagu tukama maxaayl qof nool oo dhintaya lagu tukada kanu nafar nag lagu afuufin saddexdaasaa la samayna hadday laakiin afar bilood gaartay waa masale khilaafiya shaaficiyadu waxay leeyiin in ay markay naf soo baxeen soo dhaceen ay dhaqdhaqaaqeen oo xayaato lagu arka lagula tukan kara fuqaha kalena waa ku raacsan yihin cabdullahi bni cumar ibnu khadaab waxaa ka sugan inuu yidhi waxa weeyaan waa lagu tukanaa waa lagu tukanaa sidaas ayuu ku tegay waana madhabka imaam axmed waana lagu tukanaa xadiiska abu daawuud sunankiisa ku suganna waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam wasiqdu saqiirka yusallaa calayhi waa lagu tukanaa wa yudcaa liwaalidayhi bilmaqfira labadiisii waalidaa loogu ducaynaa dembi dhaaf iyo raxmad bacdu ahlicilmina waa qawiyeen xadiidkaas marka xadiidkaas iyo qowlka cabdullahi bni cumar marka la fiiriyo waxaad moodaa madhabka imaam axmed inuu qawi yahay taas waa sidaas waxaa soo haray cadkii hilibka waa soo dhacay wax calaamadana laguma arko ama calaamadii dadkii kale ma arki karaan gabdhaha umulisooyinka waxay leeyihiin calaamada ku taalla gacanti waa taas lugti waa taas dadka kale ma arki karaan warna tusa uma jeedaan dadka kale laakiin gabadha umulisooyinka markay fiiriyaan waa iskaga markhaati kacayn waxay leeyihin maya maya waa kaas calaamada waa leey idinkaan fahmi karin xariiqtintaas waa lug xariiqtintaasuna sana loola jeeda ay leeyihin mar hadday gabdhaha umulisooyinka ay yidhaahdaan waxaanu waa suuraysan yahay waa sida xukunkaa sheegay isbedelima ayadoo dadka kale arkayna lamid maxaa ahlu khibradaana iskale hawsha khalaas sida aan hadda sheegnay wey waxay gabadha ciddadii waa ku dhammaanee salaad tukame waa umusha laleey gabadha salaad tukame waa gabarh umushay oo kale haddii qof soo riday waa shan halaad waxa weeyaan inta la mayro oo la karfano alla aasa waxaa soo haray haddaan wax calaamaa lagu arag oo dadka caadigaana ma arki karaan ahlu khibraduna ma arki karaan laakiin waxa weeyaan gabdhaha umusooyinka waxay leeyiin waxaanu hadduu ayaan sii joogi laha banu aadamu noqo laha oo banu aadan asalkiis waa yahay ay leeyiin banu aadan asalkiis waa yahay hadduu ayaan sii joogi lahaana calaamada waa yeelalaha asal bani aadan waaye hadday gabdhaha umulusooyinkaa saas isku waafaqaan khalaas ayadana qowlka raajixa ah khilaafaa ku jire oo qowlka qawigaana ah ee muctamadka shaaficiyada maxamedulamiir shanqiidi lafkiisuna uu rajaxay ayadana waa la mid maxayn gabadha ciddadii waa ugu dhammaane khalaas quradii waa la iska rabaa waa sidii un dariiqiya la marsiina qurada markaa waxaa ku daray waxaa ku daray maxamed alamin shaqiidi ee shaaficiyada waxa weeyaan in ciddadu ku dhacay ku go-eyda kaliya sheega sidaas weeye calaa kulli xaal masaa'ilkaasna adwaaulbayaanka ayaad ka raajixayda hadda haddii qofkii waxa weyan isagoo weyn uu soo dhaca iyada war ma leh oo meyda oo uu soo dhaco markii uu dhammaysto iyada waxa weeyaan waxa un laleeyahay nolol ma ku soo dhaca hadduu nolol kusoo dhaco kadib dhintay axkaam badana ka ratimi ciddadiiyaa ku dhammaanay gabadhii waxa weyaan xayday waxay waxay gabar oo umushay la midtoo nifaas oo salaad tukami qofkii soo riday shan alaabaa laga rabaa carruurkan waxbuu dhaxla duunta booyo uu dhinto waa dhaxla waa booyo waa dhinto waa dhaxla waa dhaxla waa maxay maalan fiiri intuu caloosha ku jira aabihiis dhinto soo ma jeedid waa soo baxay waa booyey waa dhinta naftee ka dhacday war islaanta ay dhashay carruuray dhasho waana dhintaad intaan meesha soo qabayn khalaas waa dhaxla aabihiis nasiibkiisa inta dhaxlo oo meel loo dhigaa kadib lale carruurkan yaa dhaxalkiisa dhaxalka waxbuu ku leeyahay cunugaas waa lagu tukanaa waa la karfanaa waa lagu tu waa la mayraa waa waa la karfanaa waa lagu tukanaa waa la aasaa magaca loo bixinaa in loo waqlaanana weli waa fiicanta saas weeya ilaa wuxuu idhi subxaana uma min mudqatin cad hilib aan idinka abuurnay cadkaasoo mukhallaqatin la abuuray mukhallaqati waad fahamteen musawara waa la suureeyey muuqaalkii suuradiiu leey wa kayri mukhallaqatin iyo midaan la abuurinoo la suurayn labadaba waa dhici karta inuu ku soo dhaco maxaan idinkaga abuurnay linubayina lakum linubayina waxaa lagu tacallujina laamukeydaas masderka ay jaraydo khalaqnaakum aa lagu tacallujina linubayina lakum inaan idin caddayno darteedaan idinkaga abuurnay marxaladahaas lakum idinkaan idin caddayno mafcuulkii nubayina maxduufa inaan idin caddayno qutratanaa calaa maa nashaao amase kamaala qutratina kamaala qutratina awooddeenna siday kaamil u tahay inaan idin caddayno wa nuqiruu waa jumla musta'nafaa hadal bilaabanayo taas waxaa laga hadlay ilmihii oo intaas markay gaareen soo dhacay axkaamteediina waxbaan ka sheegay wanuqiru waa sugaynaa ilaa yidhi fil arxaami riximyaalka maa nashaa waxaan rabno qaarkaan rabno maba soo dhacayaan mudqadaas waa sugnaane cag hilibkaa calooshu iskaga sii jira tan hore waxa weya mukhallaqa iyo kayr mukhallaqa iyo waa soo dhacday ahe haddaan rabno ilaa wuxu uhi soo riimayne riximkaan ku haynayna wanuqiru waa sugaynaa fil arxaami riximyaalka dhexdooda maa nashaau waxaan doonno ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaoo musaman la magacaabay waa qadarkii ilaahay ugu talagalay caloosha in ilmuhu ku jiraan qadarkaas shaaficiyado kale waxay hahdaan afar sana ugu badan hooyadu intay uur yeela karto waaban la arki jiray haddee caruur ilka waaweyn hooyo dhasho afar sano jiro waa la ark soo ma jeedid waa dhacda oo waxaa dhacayda carruurta mararka gabal waxa weyn caloosha dhexdooda ay ku xanuunsanayaan meelaa ka daloshay dhiiga ka daca waa daciifa ayaan hadduu joog waa soo kabana haddana mar kaleetaa meelaa ka daloshay xoogaa dhiiga ka daadana haddana dibu ka soo kabana marka dambe inu iska noolaado marka oo iska dhashaa dhacda isagoo cunug weyno duqoo ku duqooy meesha afar sano jira iska dhashay waa dhacay calaa kulli xaal caloosha intii un ilaahay ugu talagalay calooshaas ku jiraya ilaa ajali musaman intii ilaahay ugu talagalay waxa weeyaan waxaana ugu yar oo adilada qadciga ah lix bilood lix bilood ka yar caruur kuma dhasho inta dhasho kuma noolaado kuma noolaado lix biloodaa ugu yar taas qur-aankaa laga fahmay horena waa usoo marray masaladaas laakiin lix bilood hadduu gaaro khalaas cunug waa noolaan kara hadduu dhasho inta laakiin badan waxa weyan qur-aanku xad gooniya uma sheegino inta ilaahay ugu talagalo ayuu iska noqon karaa laakiin sunnadu waxay caddayday waxa weeyaan afar bilood markay dhammaato in nafta lagu afuufo sunnadu taasay cadayday uma nukhrijukum waa idin soo bixinaynaa ilaa yidhi diflan diflantu waa maser asalkeedu markaa bimacnaa adfaalan masterkuna xaalow dhaca waxa weeyaan asagoo macnihiisu janc yahay lafdi mufrad la adeegsadaa diflan ay adfaalan xaala aatinaan idin soo bixinayna caloosha idin ka soo bixinayna carruur yar yar oo aan indhaha arag dhaxaa lahayn dhagaha lahayn xoog lahayn quraanjo iska celi karin uma litabluquu umadan waxa weyn litabluquudan waxaa lagu tacallujinaa ficil maxduufa uma nucamirukum waa idin cimri siinaynaa aayaadka kale laga fahma waa idin cimri siinaynaa suurat lfaadil waa inan cimri siinaynaaho muddaan inin kaadinaynaa litabluguu si aad u gaartaan ashuddakum adaygiinna oad xoog u yeelataanoo soddon iyo soddon iyo saddex iyo afartan iyo u gaartaan wa minkum idinku idinka mid ahaaday man qof yutawafaa la oofsanaa yacnii fii shabaabihi wa quwati intuu dhallinyar yahay qof la oofsanayaa jira dhallinyaronimada xoogga dhexdiisa lagu oofsana ayaa jira markuu xoog yeeshay laga bilaabo ilaa intaasu xoogga leeyahay qof la oofsanayaa jira wa minkum idinku idinka mid ahaaday man qof yuraddu la celinaa ilaa ardali lcumuri cumriga kan ugu liita waa markuu zaczaco markuu asaasaqo isku barbaro wey qofkii waxa weeyaan cajaa'ib bal ilaahay awooddiisa waxaad ku garanaysaa markuu dhalanayo qofkan caqli ma leh indhadhaxa ma leh dhega ma leh saasa waxa weeyaan xoog ma leh marka dambe wuxuu gaarayaa qofkaas caqligiisu caruur uusan weligiis arag ama nin weyn uusan weligiis arag inta saas u fiiriyo inuu yidhahdo ma ina hebel baata u leey weligiisa dambe uusan arag saasuu siri markaasuu qof uu weli arkay uu ku dhejina markaasu anaga inuu hebelkii wey ama waaba meeshii uu ka dhowi caqligiisu herkaasu gaara marka dambe ilaa ardal cumur marka loo celiyo waxa weeyaan dhegihii waa qalanayaan dheh markaasu xaatiri uu leey waxa wey indhihii waa biyeynayaan waxba arki weynaya xooggii dhabarku waa isku soo jedayaa caqligu wuxuu gaaraya caruurku dhala inuu yidha maandhow kumaad aheed kumaad aheed waa caruurku aabba hebelaana uu leey kuu dhalayuu gara weynaya ninkii awal qof uusan weligiis arag lahaa ma inaa hebel baad marka ilaa ardal cumr weeye waana miduu ilaahay ka maangeli jiray nabigu sal allahu calay wasalam ilaahu ha ii celin dhi jiray moogtahay ardal cumar markaad gaarto nacfi adduunna soo xasilimayde nacfi aakhirana xasilimayde cibaada samaynmayde kaniya waxaa tahay qof dadka dhib ku ah marka dadka inay ku habaaraana dhici karta ilaahay baa laga maangalay ilaahu ha ii gaarsiin ardal cumr ilaahay baa laga maangalaa nabigu ilahay ka maangeli jiray sal allahu calay wasalam marka sababta ilaahi weyne subxaana wa taala marxaladahaas noo marsiiyey maxay qofkan marka hore tabar ma lahayn haddana xoog uu yeeshay haddana ardulcumra loo geeyey ilaa wuxuu yidhi likay laa yaclama inuusan wax ogaanan qofkan ugu celinay ardalcumurka min bacdi cilmin ogaal ka gada shay-an shay fiiri markii hore asagoo oqoon lahaa oo cilmi lahaa aan waxaan gaarsiinaynaa haddana asagoon waxba garanayn likay laa yaclama inuusan waxba kala ogaan likay laa yaclama inuusan ogaanin min bacdi cilmin oqoontii hore iyo cilmigii ka gadaal inuusan ogaanin shay-an shay-an shay-antu waa mafcuul bihi oo waxa weya yaclamu shayna inuusan ogaanin taasaan rabna maxay taas tusaydaa marka waxay tusaydaa allaha sidaas ugu tasarufay qofkan qof dhinta inuu soo noolay karo daliilkii labaadaan gelaynaa oo tusay bactiga waa dhulka marka ilah wuxuu idhi subxaana wa taraa waad arkaysaa alarda dhulkii haamidatan xaalo ay tahay mid qalalan fa idaa anzalnaa markaan soo dejinno calayhaa aqlada korkeeda almaa biyo ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa arladi dhaqdhaqaaqa way dhaqdhaqaaqay waa maxay marka geedku soo baxayo dhulkaa kala durkaya geedku ma awoodo inuu ciidda soo jiiro miyuu awooda inuu ciidda ad aragteen xooggeeda soo dil asaga miyuu dilaaci kara ma sumaya wuubaji haddaad hadda carra yar bal madaxa kaga shu geedka soo baxay carra yar saa inta u qaada madaxa uga shu ma iska celin kara mase waa la jabaa waa la jabaa see marka ciiddii isku dheganeed xoog kale usoo jiira waxa weyn ilaahay baa ka kala riixay taasuna waxay ku tusaydaa tasarufka ilaahay iyo weynankiisa iyo awooddiisa waxa geed soo baxaya mid alla uu moog yahay ma jiro dhammaan alla meesha ku hog isagaa kala riixa geed geed ka mashquulima dhulka intaas le awoodda alle iyo cilmiga alle iyo tasarufkiisa weynankiisa dhammaan alla u kala riixaya meeshu ka soo baxaya arladu waa dhaqdhaqaaqee marka ihtazad way dhaqdhaqaaqee wa rabat waana kor noqone waa barare marka roobku dhulku ku do-o xoogaa waa kor noqona wa ambatad way soo dhalanaysaa min wa ambatad waxay soo dhalineedhe mafcuul ay qaadanayaho min kulli zawjina mafcuulkiya mintaa silaa min kulli zawjin nuuc dhammaantiis lafdiga qur-aanka waa zaa'id in la yidhaha saxma marka tacbiirka zaa'id waxaa ka fiican in la yidhahdo waa sila iyo in la yidhahdo waa tawkiid laakiin lafdiga carabi kale hadduu yahay haddii macnihii asalka ahaa uusan faa'iidaynayn waxaa la yhahdaa waa zaa'id waxaa la yidhahdaa waa laaqi waxaa la yhahdaa waa muqxam waxaa la yidhahdaa waa sila intaba waa la yidhahdaa laakiin lafdiga qur-aanka waxay yidhahdeen ahlucilmigu usluub saxa maahan waxa weyn edabna maahan in la yidhahdo waa zaa'id waa in la yidhahdo waa sila ama waa tawkiid macnaha macnihii asalka ah mintaanu faa'iidaymayno wey ilaa waa mafcuulu bihi kulla zawji marka wa ambata dhulkii waxay soo dhalinaysaa min kulli zawjin nuuc dhammaantiis nuucaasoo bahiijin qurux badan haddaba intaas wixii naloo kugu sheegaya aayaddaas dheer si awoodda alle waxna la kugu sheegaya waa tana inaan tan ogaano wey ilah wuxuu yidhi subxaana daalika arrinkaas laydiin soo sheegay oo ilaahay awooddiisa aan ku soo garannay haabitun waa sugnaan arrintan o dhan maxay ku dhacaydaa fiiri daalika arrinka la soo sheegay haabitun waa mid sugnaaday ama xaasilun waa mid dhacay muxuu ku dhacay bianna allaaha alle huwa alxaqu ilaaha xaqa inuu yahay ilaaha keligiis xaqa ah cibaadada mudan ilaaha keligiis khaaliqa ah ilaaha keligiis mudabbirka ah ilaaha keligiis mutasarifka ah inuu yahay saasuu ku dhacda ee haddaan alla ahayn waxa weye ilaaha keligiis xaq ah waxaa sidaas uma dhiceen waxay ku dhacday arrintu alle inuu xaq yahay wa annahu alle yuxyii inuu noolayna almowta kuwa dhintay maadaama uu caro aan marka horeba dhiig ku daadanoon biyo ku daadanoon lafa ku daadan uu ilaahay qof ka dhigay alla uu dadka dhinta waa noolayna waxay arrintaas ku dhacday wa annahu alle calaa kulli shayin wax walbaba qadiru midka awooda inuu yahay wax kasta inuu awoodo ayaa arrintaanu ku hirgashay ee hadduusan wax walba awoodin miyuu arrintan abuuri lahaa maya ee wax walba inuu awooday kutusayda wa anna saacata saacadda qiyaamuhu aatiyatun inay imaanayso ayay arrintaanu ku dhacday laa rayba wax shakiya fiiha dhexdeeda xaaluusan ahaanin iyo wa anna allaaha alleh yabcahu inuu soo bixiyo man qofil qubuuri qubuuraha dhexdooda ku sugnaaday qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waa min annaasi dadku ka mid ahaaday man qof yujaadilu murmaa oo iska doodaa fillaah fii tawxiid illaah ilaahay towxiidkiisu uu ka doodaa bikayri cilmin oqon la'aan xaala uu ku sugan yahay walaa hudan hanuun la'aantiis xaal uu ku sugan yahay walaa kitaabin kitaab la'aantiis xaal uu ku sugan yahay kitaabkoo muniirin wax iftiimiya haaniya cidfihi dhinaciisa xaala uu laabayo liyudilla inuu baadiyayo daraaddeed can sabiililaahi jidka alle lahu waxaa u sugnaaday fidunyaa adduunyada dhexdeeda xaal u ahaaday khisyun dulli wa nudiiquhu waan dhadhansiinaynaahu ilaah yidhi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cadaabalxariiqi cadaab waxguba yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay soo qadaro yuqaalu lahu waxaa qofkaas lagu leeyahay qiyaamaha daalika cadaabkaasu bimaa kii sababtiisu ku dhacay qadamad ay hormariyeen yadaaka labadaada gacmood iyo wa anna allaaha alleh laysa bidallaamin mid dulmi loo nisbeeyey inuusan ahayn lilcabiidda addoommada la dulmiyo aayaddoona ilahay wuxuu ku soo sheegay dadka ahlu dalaalka ah oo muqallidiinta iska ah oo a'immatu dalaal iska daba jooga kulla shaydaanin mariidu iska daba jooga ilaahay kitaabkii sunnada nabiga markii la keeno wuxuu leeyahay waxa weeyaan annaga shiiqayagii sidaasuu yidhi isagaana naga oga aayaddan iyo xadiiskan aad sheegaydo annagu yeeli mayno ama hata waaba iska dhiigana wuxuu leeyahay aayad iyo qur-aan looma baahna mar haddii la hayo qowlkan sheekh marka aayaddoona waxay ka hadlayay dad ahlu dalaal ah oo muqallidiin ah oo muqallidiin oo ayagu dalaalka dad kaley uga daydeen dad kaley ka soo gaareen dadkaas iska daba joogaan aayaddanna waxaa rabbulcaalamiin uga hadlayaa waxa weeyaan dad ayagu ducaad ku ah dalaalka kufriga iyo bidcada ayagaa madax ku ahda oo dadka ugu yeedha ilah wuxuu yidhi subxaana wa min annaasi dadku ka mid ahaaday man gabal yujaadilu doodaa fillaahi allah bikayri cilmi fiiri marka labadoodiiba maxay ka siman yihiin cilmi la-aan inay ilaahay ku doodayaan marka ama noqo arday ama shiiq noqo ilaahay haddaad ka hadasho cilmi la-aanna uga hadasho waa dalaal waa dalaal waa dalaal bikayri cilmin oqon la-aan xaal uu ku sugan yahu doodaa walaa hudan hanuun la-aantiis xaal uu ku sugan yahay walaa kitaabin kitaab la-aantiis kitaabka muniirin wax iftiimiya kitaab alla soo dejiyo dariiqa caddeeya kuma socdo cilmi ma hayo hanuun caqli saxiixana ma hayo wuxuu ihi xaafidku bilaa caqlin saxiixin walaa naqlin saxiixin sariixin waxa weeyaan ma hayo caqli saxiixa oo ma toosno hanuun iska fitraa ma haysto ma haysto cilmi saxiixa oo sariixana ma hayo keliya wuxuu ku socdaa bimujaradi ra'yi walhawa anay ila tahay iyo caqligaa tusa iyo waxaasuu ku socda caqliga ayaa tusaya waxaasuu ku socda ilaa marka wuxuu yihi subxaana haaniya cidfii dhinaciisa xaaluu laabayo cidfiga waa aljaanib dhinaca wey dhinaciisuu laaba waa maxay qofka isla weyn oo mutakabirka ah markuu hadlayo toos qofkuma qaabilo waa inuu qoorta qalloociyaa waa inuu xoogaa iska dadba ousan qofkii toos u qaabilin ila wa iskala wen yahay marka xoogaa dhinac ayuu sidii wax shimbir qaba uu qoorta qalloocina marka dhinacu laaba waa mutakabir marka taaniya cidfihii xaal uu yahay mid dhinaca laabaya fiiri waa mutakabir inuu yahay tusayda ila waa isla weyn waa imaamkii dalaal imaamkii weynaayo dalaalka oo dadka dalaalka ugu yeerayo weeye marka qoortu qalloocina ilaa wuxuu ihi subxaana liyudila annaas kan qoortu qalloocina isla weynayna qof weyno xaq ku sugan iska dhiga usaanta u leeyahay barfiir waxay ku hadlaayeen u leeyahay ha maxaa u daliila iyo waxaas u diida in wax lagu qabsado markaasuu markii la yidhahdo waxaan xaa u daliila iyo xujo ma leeyihiin iyo si uu maaragta dadka u jabiyo uu leeyahay balfiir wuxuu ku hadlaa uu leeyahay kaasuu iska socona waa hawaaba yeelin waxaas aan baleenahay kitaabkayba ku taallaa sheekh hebelaaba yidhi bal wuxuu nagula hadlaa fiir uu leeyahay waa mutakabbix waa mutakabbix fiir wuxuu qoorta u qalloocina dad badina wuxuu rabaa dad wax magarataan meesha dhoobna inay yidhaahdaan argata sidii shiikh ula yaabay bal fiiri waa eberkiisa intaasuu ka rabaa isagu waxaa la rabay moogta hadduu xaq wixii inuu xujo keeno inuu xujo keenaa la rabay marka daduu rabaa inuu baadiyeeyo markaasuu qoorta qalloocina liyudilla inuu baadiyeeyo daraaddeed can sabiilillah welidaa sidaas daraaddeeda waa inaad ilaahay uga cabsataa shay mar hadda laysku haysto waxaa la rabaa waxa aad ku kala saartaa inay noqdaan daliilka iyo xujada waxaa la rabaa daliilka iyo xujada weliba haddana daliilka waxaa la rabaa inaad iska fiirido meesha sartu ka quruntay oo waa maxay wejhul istidlaalka qaabka wax loo daliishana ya qaabka wax loo daliishana waa inaad fiirido laakiin waxa weeyaan haddii daliilku ku noqdo inta jaahil ka hor istaago shan iyo toban aayadood oo halkaas ka hadlayo uu halkaas kuugu daliiliyo musiiba waa kugu dhacday ya musiiba waa kugu dhacday haddii waxa weeye wajacla leyla libaasan dhurwaaga ridaha ka reebin lagugu daliiliyo ya dhurwaag hadda ka horay dhacday moogta meel baadiye ahoo aad u dhib badan oo geedo qodaxaa ka baxa oo jiro ka lidha daad saasu tillaabsato haddaad ba sida warankii ku muda markaasu inta dhurwaaya inta yimid ama waraabis ad u taqaan uu neef aryaqah islaantii ninkii waxay tidhi neefka waraabaha ka soo dhig hadduu ka dhig diido waa fulay waa ka tegi waa u dhammaatay subaxdii hilfaa qaadeen wuxuu siri haddaad daba gashana jiraqigiiyaa ku sugayy ama baalkaaba kugu soo kala wareegi marka xoogaa juska camuu akris laakiin cilmi kale ma yaqaan markaasuu inta saas u fiiriyo laba tilaab ka daba qaadoo fiiriyu yidhi allah maasha ilaahay yidhi yidhi wajacalna leyla libaasan bal siduu ula sii libaas libaas leeyahay fiiri fiiri ilaa waraabaha labada lugoodoo dambu isku saxaa markuu socdo bilaahi calayk marka wajacalna leyla libaasan ma waxay ka hadlaydaa dhurwaan luga isku sahaya subxaan allah kama hadlayso waxay ka hadlaydaa habeenka mugdi inuu yahay fiiri oo astur ilaahay ka dhigay saasay ka hadlaya gabadhii miskiin maxay garanaysaa gabarh muslimada mu'minada reer baadiyaa wey qur-aan ma taqaano waxay tihi ilaahay ba hadduu yidhi ka harayt ha waa qanacday khalaas waa iska seexday wuxuu aayaddaasuu ku qanciyay marka haddaad saas noqoto wallaahi halaagaa kuu sugnaaday oo qofka ahlu dalaalka inta istaago shan iyo toban allaa yidhi nabigaa yidhi isagoon meeshii alla ka yidhi kuba wadi alla yidhi laakiin muxuu ka yidhi wajacla leyla libaasan soo lama dhihin ma dhurwaayu ka yidhi lama dhihine uga wad marka waa inaad garato daliilka iyo inuu is yeesho madluulku meesha maanta sartu ka qorantana halkaas maxaa yeelay qof kastoo ilaahay ka xishoonayn waxa weeyaan wuxuu shan iyo toban ay shan iyo toban xadiisu akrinaa markaasuu leeyahay intaasuna waa ahlu dalaal intaasuna waa ahlu xaq saasuna waa xaq saasuna waa baadil waana iska dhaqaaji jaahilkii aan wax ogeyn marka wuxuu yidhi allah waxa weeyaan shiiku waxa weyan adilada uu keenay maanta haddaad ogaan lahayd uu leey ma kala yaqaan culummo iyo waacid xataa waana meesha dhan oo ummaddu la'dahay baab dhan oo muhiim ahaa ayaa lumay oo waa maxay inaad kala taqaan caalim diin ka hadlaya xalaal iyo xaaraan iyo inaad kala taqaano waacidka dadka kiciyo oo baroojiya qof dadka kici kara uma baahna taas cilmi badan xoogaa afkahninaha hadduu leeyahay laba kelimana waxa isku dubarribe karo waacid waa iska yahay ha afar kelimo uu kicinaa waa iska arrin oo iska hibo oo ilaahay siiyo soo ma jeedin marka dadka dadka wacdiya iyo caalimka masaladu labay kala yihiin kala garo iyo iskaga kaa darmi haddaad iskaga darmi weydana jaahil xoogaa qisasa soo xifdiyey ayaad waxa weeyaan caalim u garanayda markaas le masaladan waa culammada isku khilaafto sheekh hebel saasuu ka yidhi aawey culamada isku khilaafay waa meeshuu ka yidhi mogta ninka shiika culummaadna wareeriday sheekh hebel saasuu yidhi sheekh hebel saas markaasuu yidhi culumma wax ma wareerido waana sax xadiiska saxiixa bukhari saasuu tusaa waana hadalka imaamu shaatibi yidhi weligeed ma dhicin uu yidhi nin caalim ah in ummadda xaggeeda looga yimaado oo dalaalku ka yimaado ee ummadda waxaa dalaalku uga yimaada qofaan caalim ahayn culummo laga dhigtay oo la iska daba socdo dalaalku halkaasuu ka yimaada ee culummo weligeed qur-aankii sunnadu ma sheegin nin culummaa ee ahlulxaq ah ee hadda culummo ka sheegay waxaa sheegan nin cilmigiile kuna dhaqmayaan ka hadlayna anagu dee nin faasiqo iska faasiqoobe lagama hadlayo kaas waa ahlu dalaal kaas mana qarsoonay moogtay nin faasiqa laakiin nin caalim ah oo caamil ahoo kitaabka ilahay ku camal falaya loogama yimaado ummadda ma looga yimaado soo ma jeedin yani iska faasiqooda kaas waa musiiba ogta kaas dadkuna ku qaldima mayaan ilaa inuu faasiq yahay waa cad yahay soo ma jeedin laakiin ummadda halkee looga yimaado waa jaahil culummo loo moodin soo ma jeedin marka sheikhu marka culumana wadacwama wuxuu yidhi ma wareerinin duul annaga aan idinku idin ku tirin oon caamada ku tirinno idinkuna aad annaga nugu tiridaan oo tiradaan waa culummada kuwas wey wax kuwa howladiya kooxdaas dhexe oon annaguna caamada ku tirin oon caamo u naqaan idinkuna aad culummo u taqaaniin maadaama uu waacidyo dadka wacdiyo khalaas qoladaas wey waxa idin wareeriye ee garta culummo iyo waxaa caamo la kala yidhahdo marka hore intaadan dhihin culuma ay wareerid culuma wax ma wareerideen marka waa nuucaas marka waa inaad ka fiirsataa waxa waxa weeyaan qofka lagu raaca waa daliil iyo daliilkoo madluulka waxa weyn waafaqay waa in daliilka iyo madluulku iswaafaqaan daliilku waa aayadda iyo xadiidka madluulkuna waa macno marka waa inay isleeyihiin daliilka iyo macno waa inay isleeyihiin daliilka iyo macno taasna waxaad ku garan kartaa aayad kastoo qur-aana hore ay u fasireen culummadii xadiid kastana culummadu horey u fasireen waa in macnaha uu kanu ku fasirayo waa inay noqdaan macnihii ahlulcilmiga hore ku fasireen saasaad ku garan kartaa oo tidhahdaa man qaala qablaka yaa hortaa yidhi macnaha aad maanta ku fasiraydo aayaddan meesha aad ku wado man qaala qablaka hortaa yaa yidhi xadiidkan man qaala qablaka hortaa yaa yidhi waa inuu keenaa haduu yidhaha hortaa yaa yidhi ayadan ba akraya waxaa tidhahda waa ku gar warkaaga waa haya wajacalna leyla libaasan aa la yidhaha baabkaaga baabkaaga wajacalna leyla libaasan aa lagu yidhahdaa baabkaaga marka waa noocaas ila wuxuu yidhi subxaana lahu waxaa u sugnaaday qofkaas ilaahay weynaa markuu ka hadlayo cilmi la'aan uga hadla hanuun la'aan uga hadla kitaab la'aan uga hadla kibir iyo isla weyne dadka u baadiyeynaa lahu waxaa u sugnaaday fi dunyaa dunyada dhexdeed xaalu haday khisyun dulli waa kuwii ahlusunnu dhihi jiray qofka ahlubidaca daabaddu raba ha koro farasku raba ha ku socdo dulliyaa saaran waa ballan ilaah dulli waa la hubaa inuu saaran yahay qofku hadduu mubtadic noqdo hadduu baabuurka ugu qurxoon soo qaato guriga ugu qurxoonna dego dharka ugu qurxoonna labisto dulliyaa dusha ka saara qofka ahlu xaqaana hadduu dhulkaas iska lugayo laba dilifsoota nuurkiisaa saara maxaa yeele wax ilaahay ku saaran yaa kaa qaadi kara cidna kaama qaadi karto si kasta baqla qurxoon u kor lahu waxaa uu sugnaaday qofkaas fi dunya adduunyada dhexdeeda xaal u haday khisyun dulli wa nudiiquhu waxaan dhadhasii doonaa yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha cadaabal xariiqi cadaab waxguba waa min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi waa mawsuuf sifadiisa loo idaafeeyey cadaab waxguba daalika yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay daalika cadaabkaanu haabitun waa kuu sugnaaday bimaa kiiu kugu sugnaaday qadamad qadamad waxa weeyaan jumladaasaa silada iyo caifya maxduufa qadamadku bimaakii qadamad ay hormarsatay yadaaka labadaada gacmood iyo wa ana allaaha alle laysa inuusan ahaanin bidallaamin mid dulmi loo nisbeeyo lilcabiid addoommada la dulmiyo dallaam waxaad ka dhigaydaa nisba facaal nisbada ku timaada marka ilaahay dulmiba looma nisbeeyo hadhihin mid dulmi badan ma aha maxaa mid dulmi badan markaad tidhaahdo dulmi badan ilaahay waad ka anfiday laakiin aslu dulmi kama aadan anfiyo ilaahayna aslu dulmiga laga anfiya in allaha laa yadlimu midqaala darra dhuuracsa qadarkeed alla ma dulmiyo marka si aad dulmiga asalkiisa uga nisbo xataa dulmi maba loo nisbeeyo ilaahay oo ka dhig nisbo horana masalada iyadoo faahfaahsan uga soo hadalnay qaab marka aan halkaasaan ku soo faahfaahin wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed